qaar ka mid a weeraracida madax xarakada shabaab almujaahidiin ay xalay fuliyeen waxay ka dhaceen gobolka jubbada hoose ciidamo aad u diyaargaroobay ayaa weerar waxa ay ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose in muddo ayaa halkaasi lagu dagaalamayey waxaana deegaankayana waxigiisa laga maqlaya hubka la isweedaarsanayay weerarkaas lamid a waxaa lagu ekeeyey ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto ee isla gobolka jubbada hoose weeraradaani waxaay ka mid yihiin weerarada isdabajooga ay la kulmaan ciidamada kenyaatiga ah ee gobolka jubbada hoose fariisimaha ku leh kuwaas oo askar badan horey looga laayay kuwo kalena looga dhaawacay isla gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay ka fuliyeen howlgal kale kaas oo ahaa weerar ay la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan afmadow dhanka gobolka shabeella hoose xalay waxaa ka dhacay dagaal culus oo saddex mar dhacay dagaalka ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan owdheegle markastoo ciidamada dowladda federaalka ay u maleeyaan in ay tageen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiinba waa soo rogaal celinayeen iyadoo uu dhacayay dagaal hor leh dhanka gobolka banaadir shalay galab ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay degmada wadajir ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah askarigaasi waxaa lagu magacaabi jiray kaahiya carabey isla shalay ayay ahayd markii nin la yidhaha cabdulaahi bariise oo ka tirsanaa dowladda federaalka islamarkaana ahaa xidigle lagu dilayay xaafad ka tirsan degmada kaaraan ee isla magaalada muqdisho habeen horena laba askari ayaa lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dharkeynley qoryihii ay wateenna waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin sidoo kale isla habeen hore ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay degmada kaxda ee magaalada muqdisho ay ku dileen ciise xasan xuseen oo ahaa askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah dhanka gobolka bay xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka daynunay ee duleedka magaalada baydhabo deegaankaasoo baydhabo u jira labaatamiyo kilomitir dagaalka ka dhacay ayaa laga maqlayay goobaha ka agaha dhow ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa halkaa waxay la beegsadeen weerar aad loo qorsheeyey